ah maxamed cali dhiirane waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha ku hadlay warkaasi inuu iska hadlay afrika oo dhan waxa laga aasaasay soomaaliya halkanaa lagu tababari jiray xalane dhammaantood diyaaradaha milatariga waxqabadkooga halkanaa lagu tababari jiray abaalgudkaan ku leennahay may celinnin waxaan ka doonaynaa inuu warkaa ka noqdo musafeeni uu leeyahay soomaaliya waxa maaha wuu gafay inta warkaa ku hadashaana way khaldan tahay
fikradda hadalka ka soo yeedhay ee madaxweynaha yugandha yureyu musafeyni waa mid aad iyo aad u qaldan ma ahana abaarka ay soomaaliya ku lahayd sida la sheegay dadgii hore ay sheegeen odayaashii hore ay sheegeen soomaaliya yugandha waxaa lagu dhisay markuu jabhadka ahaa uu jabhadaynayey soomaaliya ayaa lagu dhisay ciidamadiisa oo loogu tababaray dhinac walba marka waxa uu sheegaya wax alle wax ka jira ma laha abaalkiina ma gudin mursafeen anu warkiisa waa dhegaystay ma u odhan dowlad soomaaliyeed ma jirto laakiin dowladdu waa tabarirtahay bigi inay tabarirtaan hadda waa wax iska cad waa mugdi ku jirin dowladdu wayna tabarir tahay hay-adaheedu aysan gaarin meelihii loo baahnaa inaysan gaarin oo wax cad oo muuqdahasaar muuqda su'aal ka dhambaaleeyay wax iska cad weeye gacma laguma dari karo musafeenina wax kale aniga intaan ka fiirsaday baalka qoraalkiisa ama khudbaddiisa wuxuu yidhi haayada dhammaystiran oo dowladda soomaaliya kala kaafiya oo gobollada gaara degmooyin gaara ma jiru waana sax dowladdu waxay ku eg tahay marka almukarama intuu udhaxaysa waddadaas isgoyska banaadir iyo habaarqarisha intuu udhaxaysa dowlad lagama yaqaan haddaad aadid bakaaraha haddaad aadid haddii lay kuurinaya meesha layihahdo magaciisii dowladdu arki maysa maanta o dhan halba waxaad arkaysaa laba askaro meel taagan ama saddex askaro meel taagan wax ka jira ma lahan maxaa yeelay annaga hadda dowlad waan leennahay dowladdana sidii hore maahan way ka sii xoog badan tahay sanad walba markii lagu sii diro muddo walba la sii galo way sii xoogaysanaysaa intaasna waxaa noo keenay jiritaanka ay jirto iyo magaca noo jiro haddii aan dowlad lahaynna waxayna ahaa laheen istaqaraxyada way badan lahaayeen dadku way islay lahaayeen meel walbaaba nin walbaa xukunkiisu noqon lahaa hadda maanta waxaan leennahay meel booliisa oo waxaan leennahay waxyaabo kala dambayn oo tiro badan wax walbaa sharcigii tartiib tartiib ayuu u soo laabanayaa aad iyo aada ugu mahadsantihiin horta musafeni uma qaadanayo inuu soomaali ku niyijibinaya laakiin waxaa weeye musafeni waanu ognahay ciidankiisu markuu halkan imaanayay xamar siduu u yili annaga waa ognahay horta aad iyo aad buu odagaas u mahadsan yahay waxaan kaloo ognahay mataqaannaa in uu soomaaliya ayaga naftarkooda hadda ka hor dowladdii kacaanka inay abaal u gashay mataqaannaa mar dhibaato ay haysto sideennoo kale iyo si ka daran ay ahaayeen annaga dowladdeenna waagaas waxay samaysay wax weyn oo mataqaannaa ayna ku nabadaysay uganda nabad ku gaareen wax alla wixii ka soo horjeeday ay ka celiyeen ka dhammeeyeen dowladaha daraskana kala hadleen ay yidheen lama weerari karo ayaga danahooda ha ka tashtaan
horta madaxweynaha yuganda yoweri museveni malaa wuxuu ilaabay wixii soomaaliya isagoo u qabatay marka inuu sidaa u hadlana soomaalidu waxay tidhaahdaa alla ma ilyooshiyo dhowa ma umulbaa bay tidhaahdaa wuxuu ilaawey wixii soomaaliya u qabatay wuxuu ilaawey wiilashii dhaadheeraa ee quruxdu badnaan u dirnay boorti iska ilaawey marka aad baan uga xumahay waxaan dhihi lahaa xusuuso wixii annaga aan kuu qabannay intaadan faragelin arrimaha soomaaliya iyo dowladnimadeedii taa hawl adiga wax lagaa weydiinaya maaha baan dhihi lahaa yoweri musafeni